shirkana maanta wuxuu ku saabsanaa baaq nabadeed oo aan usoo jeedinaynay beelaha wada dega gobolkaasi Tana River kuwaasoo in badan soo jiitamay isku dhacyadooda ku aadan ama ha noqoto daaq ama ha noqoto dhul ama ha noqoto maarata isku dhac dadka dhexdooda ah marka waxaan soo jeedinay maanta anaga ururka bulshada halkan ku kulanay in si degdeg ah loo joojiyo colaadaas halkaas ka socoto oo beelaha walaalaha halkaas wada degan in maaragtay si walaaltinimo ah si islaamnimo ah loo xaliyo arrinkooda ayaan baaq halkaas ka soo jeedinay sidoo kale culummada iyo weliba salaadiinta kala duwan ee kasoo jeeda labadaas qowmiyood oo shirkan kasoo qaybgal naftarkooda aan shirkan ku caasunay waxay naga ballan qaadeen in si wanaagsan maaragtay beelahaasi ay ay ay nabadeynta ugu dhex wadi doonaan
ilaa haatan ilaa sideed iyo toban qof ayaa labada dhinac ka dhimatay waana tira argagax iyo cabsi fara badan gelisay muwaadiniin badan oo kenyaan ah oo dadka weliba muslimiinta oo badan ee gobolka xeebta ku nool tana river marka laga hadlayana un degaan maaragtay daris ah garissa saameyn intee leg ayay ku yeelatay bulshada gobolka waqooyi bari marka loo loo eegayo colaadaasi
runtii colaadaasi waxaan arki karnaa markay bilaabanaysay ama oo bilow hodeer ahaa wadadan weyn isku xirta garissa iyo nairobi ayaa waxaa ka dhacay in la xiro oo gaadiidkii isku socodkii dadkii aad u yaraaday magaaladii oo colad baa dhacday marka maadaama de labada qowmiyad ee wadada dhinacay ka degiin waxaa dhacday in wadadii xirmato oo isku socodkii dadka uu yaraado oo rashiinkii iyo bagaashkii magaalada hata gaarsa imaan jiray inuu xirmado marka dee colad dee dhacdana waxaaway dadkii markaasi dariska ahaa coladaasna way gaaraysaa marka aad bay noo saamaysa aad weliba gaarsa ahaan coladaasi dadka aad bay u saamaysa waayo dadka lasoo dilay waxaa lagu xawaalay magaalada gaarisa dhaawacii waxaa la keenay isbitaalka guudda magaalada gaarisa dadka magaalada wada joogaan marka dhinac walba way naga saameynaysaa dagaalkaasi
mudane mukhtaar macalin colaadan waa mid soo noqnoqonaysa laakiin tirada intan la eg in mar keliya ay baangado iyo tooriyo ay isku dilaan oo tiro badanna ilaa haatan dhaawacyo ay yihiin muddana ay soo socotay laamaha amnigu idinku maku wargeliseen maadaama aad ururada bulshada iyo hay-adihii maxalliga ah ee gobolka aad idinku aad maaragtay horjoogayaal u tihiin oo aad ka mid tihiin
maxamed horta colaadan waxay sal ku haysaa waa colaad dhul waay marka guud ahaan dalkani kenya ayay ka taaganta maaragtay colaadaha dhulka wax la fudaysan karo oo si yar lagu xalin kara ma ahan marka horaan dee dowladda meeshii waa imaatay oo gobolka labada gobolba maarata meeshii way tegeen dowladda meeshii waa imaatay hadduu d c yahay hadduu p c yahay hadduu county commissioner yahay guddi waa imaadeen arrintii si hoosa loo xaliyey laakiin colaadda waxay sal ku haysaa dhul dhulna arrintii sidii maarata solutionka ama uu ku imaado waxay qaadanaysaa process oo intaasoo face oo kala duwan bay mari doontaa marka way dowladda aad bay ola socotaa dhaqdhaqaaq halkaasi ka socda wayna wayna waxayna soo jeedismaa si deg dega in loo xaliyo arrinkaasi
ugu dambeyntii haatan dadkii ma la kala dhex galay ogaantaa kasoko in idinku sharar qabanaysaan idaacadaha ka hadlaysaan culimmadii aad shirinaysaan gurmad aad samaynaysaan kasokow dadkii ma la kala dhex galay oo dad hadda ciidamo ma dhex joogaan oo ma yihiin kuwa kala amni galay
haddana kula hadlaayo dagaalka hadda waa waa waa joogsaday oo waa la dhex galay hadday noqoto ciidan hadday noqoto ururada bulshada hadday noqoto ururada kale nabadgelyada ku salaysan dhammaan waa la tegey haddana colaadda way istaagtay waxaan hadda maarata ka dadaalaynaa inaysan tan waa dhacda tuqal inaysan dhicin ama ay soo laabanin ayaan hadda maarata ka tashanayna hadduu la yirahdo ma jiraan qorshe dheer oo dowladdu aad ka wada hadasheen ama dowladdu u yaallo ama bulshada rayidka u yaallo ah in aysan colaadda noocan oo kala sii waarin oo aysan soo noqonin
qorshooyin badan oo dowladda policy dowladda dhexe u disna way jirtaa tu county oo maamulka u disnaa jirtaa tu waxaa jirtaa injooyada maaragtay ama hay-adaha maxalliga ee ka shaqeeya nabadgelyada maaragtay u dejisan marka qorshooyinka dhammaan waxaa dhici doontaa waxa la yirahdo workshop badan baa dhici doonaa oo laiskugu imaan doonaa hay-adaha amniga hay-adaha dowliga hay-adahan dowliga ahayn dhammaan ururka bulshooyinka dhammaan deegaanada colaadaas ka dhacday waxaa ka dhici doonaa waxa la yirahdo long lasting peace nabadgelyada tii ugu dheerad ayaa halkaasi ka dhici doonta haduu leeyaraa hadda si fiican waayo dhimashada ugu badneed halkaas ka dhacday lamana filin in dad intaas le halkaas ku dhiman doono marka waxaa imaan doonta waxa la yidhaha long lasting peace baa dhici doona qorshaha ugu dheer ee nabadgelyada in halkaas uu noqon doonto ayaa la filaya ayo